tuulada xudure xiise weliba ay eedo ku mid ata tuulooyinka hoos socdo degmada mahda ee gobolka shabeellada dhexe weliba qayb ku eta magaalooyinka kuwa u badeen roobabka guuga taasoo iyo ka diirsadeen dadkiiyoona adduunyada beeraleyda tuuladaasiti weliba iyo bilaaweena tacbashada beero islamarkaasna iyo bilaaweenba sidii iyoon ku faa'iidaysada lahayeen roobka guuga xasan muxdiin weliba waa guddoomiyaha tuulada xudure ciise ee shabeellada dhexe degmada mahadaay weliba uuse sheegaya inyo bilaabeen bulshada ku faa'iidaysiga roobabka islamarkaasitina tacbashada beerayo bilaabeen welinuuse raasiyaya iniyo inhaana roobabkaasiti kusakoo webigayo rajayayan inuuse biyashana saansaantiisna xiligayo muuqata tuulada xudur ciise roobabka guga rushadiisa waa qalurteen waa helnay walaha roobab aan helnay haduu ilaah ilaahay mahadle kulaylkii kulaylkii labadan beri jiray amba maaragtay waxaadii la qoraxdii la dhex joogay waa ka aad iyo aaday ummadda uga raysatay xilligii diyaarinta beerihii gugaa lagu jiray diyaarintii halahaayaa oo hadda waxaa la iska daba wadaa maaragtay kawaawo kawaawo iyo abuur iyo dadku saasay u wada jeedeen ilaahay roobka hana iskeen soo raaciyo webigana rajaan ka leenahay inuu biyo keeno oo saan yaraan ka dareemeynaa maanta uu saddex adigu toban lix saddex maalmood ka horna waa daayay roob fiican oo abuurkii ka hooseeya wax kusoo dhaliyaa ku daay halkii ka horreeyana dhulku dhul jiilaal oo ahay isna waa yara ceentay oo qablakac u ahay laakiin halkii dhexaa ugu fiicnay sanadkan diyaar garowga wuxuu u badan yahay galay iyo digir iyo nyaanyo waa garta kanaaladii iyo farihii iyo wixii dayactir rabana kolley wixii dadku un dad iska beera leeyahay intii karaankooda inay rabtaan ay go-aan ku gaareen inay sidii farihiina biyo u qaadi lahaayeen kanaaladii biyo usoo bixi lahaayeen meelihii khatar keeni karto maaragtay tuulada halis keeni karta intaysan ka bixinin wax laga qabtaa laisku sheegay meelihii khatar ka jirto lasiinaa himaasho saasa ee tuulada isugu baaqday diyaar garowgana waxa waaye tacabkii guga lagu dhashira